munaasabadan oo la ka dhiirigeliyay arday baratay hifdiyaku qur-aanka kariimka iyo suuradan walowka farta carabiga iyo weliba la ka qoobday degmada dhoobdhi ee gobolka jubbada hoose weliba munaasabadda u qeybgalay mas-uuliyiin shaldow macalimiinta degmada waalidiin iyo marti sharaf kale la kaasoomi munaasabadda ayuu ka qalinjibiyayeen ardaydan maamulaha macadka ibnu jazari ee degmada dhoobdhi axmed xaaji cabdulaahi oo ku hadlaya weliba uu safaafayn ku biye ujeedka guud ee munaasabadan iyo habku walbarasho ee macadka
macaadka ibnuljazari wuxuu ka mid yahay macaahidda degmada dhubley macaadka waxaa la aasaasay sanadkii tage bishii shanaad taariikh toban iyo saddex macadka waxaa ka qalinjibisay laba qaybood qayb qur-aanka kariimka ka qalinjibisay oo ka kooban labaatan iyo kow arday iyo qayb ka qalinjibisay xuquuqda carabiga farqurxinta carabiga oo ka kooban toban arday labaatan iyo kowga arday qur-aanka ka qalinjibisay waxay xifdin ku jireen lix bilood shan bilood ay xifdin baa ku jireen hal bilna maxaa ahayd muraajaca ardada ayagana dhameeyeen khuduud carabiga toddoba khad ilaa toddoba khada barteen ayagana ilaahay baa maaskale subxaanahu wa tacaala macaadka intuu furnaa sanad ma sana jirsane macaadka waxyar buu jiraa ilaa sagaal bilood miyo toban bilood miyo waxyaalaha isaga ah juhdi fara badan baa bixiyeen macallimiinta macadka iyo waalidiinta iyo ardadawa gacmo wada jir baa wax ku gooyaan waa la wada daala ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalkeennana waa mid miro dhale allah ka dhigo uu noo muuqdaa hadda macaadka ibnuljazari waxyaala u bixiya waxaa ka mid ah uu xooga saaro qur-aanka kariimka iyo xifdigiisa تصحيح التلاوة خطوط العربية يا قراءاتك خطوط العربية قميص معه بحياة معاتك dadkorka imaanu baraa macallimiinta oo fursad waayeen iyo bulshada degmada qaybaheeda kala duwan ardada macaadkana way si dheyliya u qaataan ayaga macaadka qiraa'adkuu bixiyaa qaar uu ku bixiyo macaadka dhexdiisa iyo qayb online uu ku bixiyo macadka uu bixiyaa macadka tasiixu tilaawa uu bixiyaa waxaa kaluu macadku uu bixiyaa xifdinta qur-aanka kariimka haddana soo gabogabowde taas iyana macadka xoogu saarayay alxamdulilah haddana waa noo dhammaatay waxaan leeyahay ardada qalinjibise labada qaybood ka kooban inaa isdhiganin oo halkanaydu ku kaaftoomin oo dadaalka si laablaabtaan kowma joogtiinu cilmigii baratiin wax kororsatiin hami caaliya la imaatiin aan doonaynaa ardaydan oo baratay hifdiyowka qur-aanka kariimka iyo suuradan walowka farta carabiga yaa ayn ku badan soddon arday aana sano ku qalin jebiyey macadka ibnu jazari ee kumada mahadyada kiyaal ah degmada dhowble ee gobolka jubbada hoose